waad mahadsan tahay heeshima cabdinaasir ee bishan shacbaan ayaynu ku guda jirnay dhammaadka ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday haashimow weeraro waaweyn oo khasaare lagu gaarsiiyay dowladda federaalka maamul goboleedyada shisheeyaha duulaan gardaraha ku jooga dalkeena soomaaliya intaan tabintan tooska ku guda jirno ayaan isku dayi doonaa insha allah inaan soo kobno howlgallada aan diiwaan gelinay ee kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah eelfurqaan kowda shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada koob iyo soddonka januari sanada laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen xerada askarta xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay ee koonfurta soomaaliya gaari kooyal ah ayaa lagu gubay qarax lala beegsay ciidamo ka tirsan kuwa kenya oo kasoo baxay saldhigga buurta koomale kuna yaala magaalada kiyunga ee gobolka laamu waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay askartii saarneed gaariga weerar madaafiic ah ayaa lagu qaaday saldhig askarta dowladda federaalk ku leeyihiin intaa udhexaysa magaalada buula burda iyo deegaanka beerayabaal ee gobolka hiiraan labada shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada kowda februaayo laba kun shan iyo labaatanka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee degmada waajid ee gobolka bakoole ee koonfurta soomaaliya oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada xabashada etoobiya waxaana xilligii weerar ka dhacay halkaasi ku sugnayd diyaarad doonaysay inay saraakiil qaado balse markii dambe uu weerarku bilowday isaga cartay halkaasi qarax ka dhacay inta udhexaysa balacad iyo qalimow oo ka tirsan shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka lagu dhaawacay afar kale afarta shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada saddexda febraayo laba kun shan iyo labaatanka cabdow isxaaq bashiir oo ah guddoomiyaha afarta xaafad ee degmada bardaale ee gobolka baay ayaa lagu dhaawacay qarax ay deegaankaas ka fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgal gaara oo ka dhacay gobolka mandheera ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo qafaasheen mas-uuliyiin shan ah oo ka tirsan maamulka kenya ee mandheera halka kolonyo usoo gurmatay mas-uuliyiintaas qarax lala beegsay iyadoo laga gubay gaari beeba ah dhammaan askartii saarneedna ay halkaas ku leedeen shanta shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada afarta febraayo laba kun shan iyo labaatanka howlgal gaar oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo ayay ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay jubbaland gaar ahaan kuwa loo yaqaan special forces qarax ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku weerareen isbaarotiile xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan lixda shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada shanta febraayo laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xerada askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada ceelberde ee gobolka bakool qaraxyo gaaraya afar oo ciidamada uganda lagula beegsay inta udhexaysa deegaanada namber lixdan iyo buufo ee shabeellaha hoose ayaa lagu dilay hal askariya iyadoona lagu dhaawacay shan kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar madaafiica ku asqayeen xeroy askarta dowladda federaalk ku leeyihiin duleedka degmada buula burde ee gobolka hiiraan toddobada shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada lixda febraayo laba kun shan iyo labaatanka ugu yaraan afar askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dhaawacay qaraxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya sideedda shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada toddobada febraayo sanadda laba kun shan iyo labaatanka weerar qaraxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa degmada beled xaawo ee gobolka gadow dagaalo ka dhacay deegaanka beerayabaale ee duleedka degmada buula burde ee ka tirsan gobolka hiiraan ayaa lagu dilay koob iyo afartan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk halka lagu dhaawacay shan iyo afartan kale cabdi daahir cusmaan oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka macuusileyda ayaa sidoo kale lagu dilay qaraxay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula eegteen deegaanka misagawaay ee gobolka galgaduud sagaalka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada sideedda febraayo sanadda laba kun shan iyo labaatanka ugu yaraan laba askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay qaraxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmada luuq ee gobolka gadow weerar ayaa lagu qaaday fariisina askarta dowladda federaalk ku leeyihiin inta udhexaysa beerayabaal iyo deegaanka aboorey ee duleedka degmada buula burde ee gobolka hiiraan waxaana lagu dilay hal askari iyadoona lagu dhaawacay saddex kale qarax gudaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose lagula egtay ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay hal askari iyadoona lagu dhaawacay shan kale tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada sagaalka febraayo laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xero askarta shisheeye ay uganda ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose qaraxaysla shabeellaha hoose ciidanka uganda lagula beegsaday agagaarka deegaanka cadowdiba leh ee hoos tagta degmada afgooye waxaa loo gubay hal gaari iyadoona ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen wixii saarnaa gaariga qaraxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada xabashada etoobiya iyadoona lagu dhaawacay saddex kale koobay tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada tobanka tobanka februari sanada laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xerada askarta shisheeye ay uganda ku leeyihiin deegaanka danow ee gobolka shabeellaha hoose iyo saldhigga askarta dowladda federaalk ka samaysteen degmada janaale isla gobolka shabeellaha hoose weerar madaafiica ayaa lagu qaaday fariisin ay askarta xabashada etoobiya ku leeyihiin degmada garbahaare ee gobolka gado iyadoona qarax ka dhacay degmada beled xaawe isla gobolkaas lagu dhaawacay askari ka tirsan dowladda federaalk ugu yaraan shan askari oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa lagu dilay sideed kalena waa lagu dhaawacay qarax lagu gubay gaari cabdibila ah oy wateen saraakiil sirdoon oo ka dhacay deegaanka sinka dheer ee duleedka muqdisho labayo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada koobiyo tobanka febraayo laba kun shan iyo labaatanka qarax ayaa ka dhacay degmada buula burde ee gobolka hiiraan ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen isbaaro askarta dowladda federaalk u tiilay gudaha degmadaas saddex iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada labayo tobanka febraayo laba kun shan iyo labaatanka askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay laba kalena waa lagu dhaawacay qaraxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen xaafadda gubta ee ka tirsan degmada dayniile ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xero ciidamada soo duuliyaasha uganda ay ku leeyihiin deegaanka golweyn ee hoos tagta degmada buulamareer ee isla gobolka shabeellaha hoose afar iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku astaysan saddex iyo labaatanka febraayo laba kun shan iyo labaatanka gaari ural ah ayaa ciidamada xabashada etoobiya loo gubay saddex askarina waa looga dilay sideed kalena waa looga dhaawacay qarax lagula beegsaday gudaha degmada waajid ee gobolka bakool howlgal gaar oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu dilay maxamed axmed siigaale oo ah guddoomiyaha deegaanka wadajir ee hoostagta degmada dhoobley ee ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana laga furtay howlgalkan gaari sigsuuka ah iyo laba qoriyo ee k forty seven ah shan iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada afar iyo tobanka febraayo laba kun shan iyo labaatanka dagaalyahano ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xerada askarta shisheeye ee uganda ay ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose iyo saldhigga askarta dowladda federaalk ku leeyihiin deegaanka sabiida isla gobolka shabeellaha hoose weerar qarxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la eegteen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugan fariisin ay ku leeyihiin gudaha degmada beled xaawe ee gobolka gado waxaana lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xero askarta xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada baardheer ee gobolka gado dagaalooyin ka badan sagaal jeer lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay afar iyo toban askari iyadoona lagu dhaawacay afar iyo labaatan kale lix iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada shan iyo tobanka febraayo laba kun shan iyo labaatanka qaraxyo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka kala dhacay isgoosyada xoosh iyo saybiyaana ee degmooyinka hodan iyo dharkeenley oo kawada tirsan magaalada muqdisho iyo caasimada soomaaliya ayaa waxaa lagu dhaawacay shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan isbaaro ciidamada dowladda federaalk u tiilay afaafka hore ee degmada qoryooley ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen waxaana halkaasi lagu dilay laba askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalk waxaa mar kale duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe mar kale ka dhacay dagaalo culus oo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk waxaana looga dilay afar iyo toban askari oo uu sarkaal ku jiro halka lagu dhaawacay sagaal kale toddobiy tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada lix iyo tobanka februari sanada laba kun shan iyo labaatanka qarax ka dhacay gudaha degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan maamulkala baxay koonfur galbeed gaar ahaan kuwa sirdoonka isla magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ka dhacay qaraxyo lagu weeraray laba barood oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa sirdoonka maamulka la baxay koonfur galbeed sideed iyo tobanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada toddobiy tobanka februari sanada laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku kadiyey saldhigga askarta dowladda federaalk ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool dagaalo culusoo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa mar kale waxay ka dhaceen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada sagaal iyo tobanka februaayo laba kun shan iyo labaatanka howlgal qorshaysan oo ay ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayay ku dileen askari ka tirsan dowladda federaalka iyagoona horey uga sii furtay mooto watay weerar qaraxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa degmada kaxda ee magaalada muqdisho koob iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada labaatanka februaayo laba kun shan iyo labaatanka dagaalo culus ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaanada ceel cali axmed cali fooldheere daarunicma alkothar ceel baraf iyo cadaanliyo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa dowladda federaalk looga dilay in ka badan saddex iyo sagaashan askari oo saraakiil ku jiraan halka looga dhaawacay boqol koob iyo toban kale iyadoona sidoo kale dagaaladaasi lagu qabtay tiro maxaabiisa laba iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada koob iyo labaatanka februaayo laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qaraxa la beegsaday ciidamada xabashada etoobiya ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo mid etoobiyaan yahay halka midka kalena uu ka tirsan yahay askarta maamulka la baxay koonfur galbeed saddex iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada laba iyo labaatanka februaayo laba kun shan iyo labaatanka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ka mina la beegsaday saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka ceel baraf iyo degmada jalalaqsi qarax ka dhacay kontarool askarta dowladda federaalk ay dhigteen isgooska saybiana ee degmada hodon ee ka tirsan magaalada muqdisho ayaa lagu dhaawacay hal askari afar iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada saddex iyo labaatanka februari sanadda laba kun shan iyo labaatanka howlgal gaara oo qorshaysanayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada buurakabaah ee gobolka baay weerarkan ayaa la doonayay in lagu khaarijiyo taliya ku-xigeenka ciidamada dowladda federaalk ee degmada buurhakaba nin lagu magacaabay cismaan kaarbiin hase ahaatee si dirqi ah ayuu uga badbaaday howlgalkan waxaana lagu dilay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ah halka mid kalena lagu dhaawacay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyey xirada askarta shisheeye ay uganda ku leeyihiin deegaanka laanta buure ee gobolka shabeellaha hoose shan iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada afar iyo labaatanka februaayo laba kun shan iyo labaatanka ugu yaraan laba askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay laba qarax oo lagula beegsaday kontarool ay ku sugnaayeen oo ku yaala degmada baledxa oo ee gobolka gadow sidoo kale dagaalyahana ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada afrikaanta uganda ay ku leeyihiin magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose gaari kooyalaah ayaa ciidamada kenya loo gubay qarax lagula beegsay inta u dhexeysa magaalada mandheera iyo deegaanka ramo ee ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka n f d ee ku hoosjira gumaysiga dowladda kenya waxaana ku dhintay dhammaan askartii saarnaa gaariga qaraxa haleelay ugu yaraan afar askari ayaa dowladda federaalk looga dilay saddex kalena waa looga dhaawacay halka laba kale oo maxaabiis ahna looga qabtay weerar ka dhacay deegaanka cadaanlixi ee gobolka shabeellaha dhexe weerar qaraxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa gudaha degmada garbahaare ee gobolka gadow ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka mandheera ee ku hoosjira gumaysiga dowladda kenya halka lagu dhaawacay sagaal kale waxaana lagu gubay gaari koyal ah oo ay ku rarnaayeen ciidamada kenya dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalk u tilay deegaanka shalambood waxaa lagu dilay laba askari iyadoona lagu dhaawacay mid kale haashimow intaas waxay ahaayeen howlgalladii ay bishaan aynu ku guda jirnay ee shacbaan ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee bishan dabayaaqada ah